أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الracdi aayadda kow iyo tobnaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa wuxuu alla leeyahay subxaanahu watacaala lahu mucaqibaat lahu lilahi alla wuxuu leeyahay oo u sugnaaday mucaqibaatun kuwa iscirbiyo oo isbedbedelo min bayni yadayhi kuwaas oo min bayni yadayhi addoonka hortiisa ah iyo wa min khalfihi gadaashiisa ah yaxfaduuna way ilaalinayaan hu addoonkii bay ilaalinayaan min amrillaahi biamrillaahi ilaahay amarkiisa ayay ku ilaalinayaan in allaha alle laa yugayiru ma doorinayo maa waxa biqowmin qolo yacni dhexdood ah xataa intii yugayiruu ay doorinayaan maa waxa bianfusihim nafahooda dhexdoo dhexdooda ah waidaa haddii araada allaahu alla uu doono biqowmin qolo suu-an dhib ama xumi haddii uu la doono falaa maradda wax celiyaa lahu uma sugnaanin wamaa lahum iyaga uma sugnaanin min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa min waalin mid maamulaya arrinkooda ayb aayaddan alla subxaanahu watacaala dhowr waxyaabood buu kaga hadlayaa wuxuu leeyahay alle lahu mucaqibaatun damiirkaa lahu alle in loo celiyo ayaa badan lahu lilcabdina waa loo celin karaa addoonka in loo celiyaana waa suuragal ee alle in loo celiyana waa suuragal ayb waxaana badan in alla loo celiyo lahu lilaahi alla wuxuu iska leeyahay isagu mucaqibaatun kuwa iscirbiyo oo isbedbedelo mucaqibaat marka waa malaa-igta isbedbedelayso qaarna habeenkii waxay casarkii bay isbedelaan iyo subxii kuwii habeenka joogay subxii bay tegayaan kuwa maalinka joogana casirka ayay tegayaan yatacaaqabuuna fiikum malaa-ikatun billeyli wannahaar xadiidku sidaas uu ahaa nabiga sal ll ly slam marka mucaqibaadku malaa-igtaa loo jeedaa marka allah wuxuu leeyahay malaa-ig iscirbiso oo addoonka korkiisa isku bedbedesho min beyni yadayhi damiirka ku jirana wuxuu u laabanayaa man asara alqowla waman jahara bihi qofka u laabanayaa marka ninkii ama wax siraystay ama wax muujiyey habeen isqariyey maalin daahiray waxaasoo dhan addoonka maadaama ay sifadiisa iyo tahay min beyni yadayhina isaga ayuu u laabanayaa ayb marka alla wuxuu leeyahay lahu lilaahi alla wuxuu iska leeyahay oo u sugnaaday mucaqibaatun kuwa iscirbiyo oo kor oo isbedelo addoonka korkiisa isku bedbedelo waa malaa-igta min beyni yadayhi kuwaas oo min beyni yadayhi addoonka hortiisa ah iyo wa min khalfihi addoonka gadaashiisa ku sugan oo horay iyo gadaal ayay kaga sugan yihiin maxay samaynayaanna yaxfaduuna way ilaalinayaan hu addoonkiibay ilaalinayaan min amrillaahi biamrillaahi ilaahay amarkiisayna ku ilaalinayaan yaxfaduunadan ilaa afar macnaa ku jirto macno wuxuu yahay malaa-igtani addoonkay ilaalinayaan maxay ka ilaalinayaan dhibka dhib kasta oon alla u qorin wixii alla u qoray waa fulayaan wixii laakiin aan loo qorin ee addoonku markaa xadar iyo digtooni uu ka qabaayo waxyaabahaasi waxaa weeyaan malaa-igtii baa ka xifdinayso oo addoonka ka ilaalinayso oo marka bahal oo kale uu ku yimaado ama masba ayuu arkayaa waa ka cararayaa maskii waa ka badbaadayaa malaa-igtii baa markaa yacnii ku yaa u digayso markaasi malaa-igtii marka way ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan hor iyo gadaalay ka ilaalinayaan dhibaata markaa dhibaataday ka xifdinayaan oy ka ilaalinayaan marka malaa'igtu bani aadamku waxbay u taraysaa ayb biamrillaahi marka amarka alley ku ilaalinayaanoo amar alle la-aantii ma ilaalin karaan ayb meeshaas marka qadarka alla markuu yimaado idaa jaa alqadaru batala alxadar digtoonidii iyo waa baaba-aysaa markaas wixii alla u qadarayna cid baajin karta maleh tafsiir sidaas waay ee axaadiid arrintaa xoojinaysana waa jirtaa oo yacni bani aadamku malag qariin laba qariin ayuu leeyahay midna waa shaydaan midna waa malag malagu marka khayrka iyo waxyaabahaas buu faraa xumida ayuu uga digaa dhinacyadaana marka way kasoo geliyaan culimada mufasiriinta ee tafsiir labaad wuxuu leeyahay yaxfaduunahu malaa'igtan la sheegaya waa xafadada waa kuwa acmaashiisa qorayaan marka horay iyo gadaal bay ka taagan yihiin yaxfaduuna waxay ilaalinayaan hu addoonka ay yaxfaduuna acmaalahu waxay ilaalinayaan addoonka acmaashiisay ilaalinayaan damiirka marka ay acmaalahu in la yidhaahdo way ayb oo marka camalkiisii bay ilaalinayaan khayr iyo shar wixii ou kasbado ayay qorayaan min amrillaahi biamrillaahi bay ku ilaalinayaan oo allah u diray inay ilaaliyaan tafsiir labaad waa kaa marka tafsiir saddexaad baa wuxuu leeyahay yaxfaduuna waxay ilaalinayaan hu nebiga malaa'ig baaba nebiga ilaalinayso waxa dhibayo iyo gaalada iyo waxaa ka ilaalinayso ee nebiga de hadalkiisiina hore waa loo soo haayayo oo markaa yacni siyaaqa aayadihii lasoo dhaafay iyo nebiga marka yacni warkiisii waa ku jiray wayaquuluuna lowlaa unzila calayhi aayatun baan soo marnay siyaaqaas horey marka ku xirmaysaa tafsiir saddexaad waay tafsiirka afaraad waxa uu leeyahay yaxfaduunahu min amri illaahi xafadadan la sheegaya malaa-ig maba ahanba waa dadka boqorada askarta ilaaliso boqorada horay iyo gadaal bay ka socdaan yaxfaduunahu way ilaalinayaan qof ninka meliga ah min amrillaahi bay ka ilaalinayaan say iyagu la tahay markii ilaahay tiisa timaadana waxay ilaalin karaan maleh afartaa tafsiir baa ku jirto dabari iyo qurdubi iyo sida ay sheegayaan nacam ayb in allaha alle laa yugayiru ma doorinayo maa waxa biqowmin qolo dhexdo ku sugan ilaahay ma doorinayo waxa ay dad ku sugan yihiin een barwaaqo khayr caafiye iyo caafimaad ma doorinayo xataa intii yugayiruu ay dooriyaan iyaga maa waxa bianfusihim nafahooda ku sugan ilaa iyaga naftooda waxaa ku sugani xaalkooda yacni ay dooriyaan aayaddan ibnu cai ibnu catiya tafsiirkiisa almuxarar lwajiizka waxa uu leeyahay hadihi alaayatu muawalatun aayaddaani marka waa in la awilaa daahirkeedan haddii lagu wado waxay ka hor imaaneysaa buu leeyahay waxaa jirto masaa-ib ay dad geysteen in loo ciqaabo heyrkood in loo ciqaabo oo waxaanba soo marnay wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa dhinaca kale cagsi waxaa jiri kara khayr ay dad samaysteen inay ku faa-iidaan ummad aan khayrkaa waxba ka samayninba maadaama marka iyo xadiidkii bukhaari nabigu sal ll ly slam la weydiiyeyo an ahlaku wafiina saalixuun dad wanaagsan iyagoo ay nagu jiraan ma halaagsamaynaa qaala nacam ha idaa kahura alkhabat hadday xumidu badato kulligiin waa halaagsamaysaan marka xadiidka iyo aayadda waxaa laga gartay qof in loo ciqaabi karo camal isagu uunan samaynin in loo ciqaabi karo ayb ayaa nasku uu tilmaamay aayaddan daahirkeedana ilaahay inuusan qof xaaladiisa uunan bedelaynin ilaa isagu uu wax ka sameeya maahan ayaa ka muuqato marka macnaha aayadda sida loo awilayaa waxa uu yidhi ibnu catiya waxaa la dhahayaa xataa yaqaca tagyiirun ilaahay ma ma bedelayo qolo waxay ku sugnaayeen xataa yaqaca ilaa ou dhaco tagyiirun doorin imaa minhum iyaga inay ka dhacdo dadkaa wa imaa min annaadiri lahum ama midka iyaga madaxda u ah xumi inuu sameeyo oo uu si xun wax u dhaqo ow biman huwa minhum ama qeyb iyaga kamida inay xumi la timaado intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii wuu ku doorin karaa ayb macnahaasaa marka uu sheegay qurdubina wuu ka soo raray abu xayaanna sidoo kale laftiisa wuu ka soo raray kullina way ka raalli noqdeen ta'wiilkaas ayb marka alimaamu abari asaga aayadda wuxuu leeyahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin ilaahay ma doorinayo dad waxay ku sugan yihiin oo min caafiyatin caafiya ah wa nicmatin nicmo ah fayuziilu dalika canhum oo markaa yani fayuziila dalika canhum alla uu ka zuuliyo wayuhlikahum ou halaago xataa yugayiruu maa bianfusihim iyaga nafsadooda waxa ku sugan ay ka dooriyaan ayb say ku doorinayaan marka wuxuu leeyahay bidulmi bacdihim bacdan iyagii baa qaarkood qaarka kala dulminayaan wactidaa'i bacdihim calaa bacdin iyo qaarkood xadgudubka ay ku xadgudbayaan qaarka kale fayuxillu bihim xiina-idin cuquubatahu wa tagyiirahu markay ayagu qaarkood qaarka kala dulmiyaan ama barkood barka kale ay ku xadgudbaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kusoo dejinayaa markaa cuquubado cuquubadiisii iyo taqyiir hadday amni haysteen amnigii baa laga qaadanayaa hadday barwaaqo ku jiri jireen abaar baa lagu salladayaa nabadgelya hadday haysteen colaad baa lagu keenayaa hadday cadowgoodii ka aamin ahaayeen cadowgoodii baa lagu salladayaa markaasuu degmooyinkoodii iyo meeshii ay deganaayeen buu xulayaa oo si allaale meel allaale meeshuu doonu ka mar ayuu ka marayaa wuxuu doonuuna samaynayaa maxaana sababaya marka qaarkood inay qaarka kale dulmiyaan ama qaarkood qaarka kale ay ku xadgudbaan aayadda alimaam abu jacfar itabari sidaasu isna u tawjiihiyey waana tawjiihda cibro ay noogu sugan tahay o caalamka islaamkana sida badan zamankanma waqtigan aan joogno waa arrin cibra ay ugu sugan tahay lianna muslimiintu meel walbay joogaan qaarkood qaarka kaleay dulmi dulmiyeen markay isdulmiyaan ama isku xadgudbaanna iyagii markaa yacni xaalkoodii waa isbedelaa ayb waxa kalena waxa ay uga bixi karaanna waxay tahay si dhabnimo daacadnimaha qof walbaa inuu inta ilaahay u towbad keeno xuquuqda markaa isaga laga mudan yahayna uu markaa guto wixiisiina uu si saxa u raadsado ama uu u qaato ee uunan dulmi wax ku raadinin ayb waidaa araada allaahu waidaa haddii araada allaahu alla ou doono biqowmin qolo ou la doono suu-an xumi xumidan marka waxaa loo jeedaa dabcan yacni xaalad adag jiro abaar colaad xaalad adag unbaa laga wadaa falaa maradda wax celiyaa lahu isaga uma sugnaanin oo ka celin kara arrintaa ma jiraan wamaa lahum uma sugnaanin iyagii min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa min waalin mid arrinkooda maamulayo oo iyaga marka ka celinaya waxaa alla subxaanahu watacaala uu la rabo huwa aladii yuriikum lbarqa khawfa waطamaca wayunshiu saxaaba athiqaal qudradii allah welina loo tilmaamayaayo alla wuxuu leeyahay huwa isagu alle alladii allihii weeyaan yuriikum idin tusayay idinka albarqa hilaaca ayuu idin tusayaa khawfan khaa'ifiina xaal aad tihiin idinkoo cabsanaysaan wa damacan daamiciina xaal aad tihiin idinkoo damac oo quudaraynayo hilaacaasi oo damcayo wa yunshiu alla wuxuu firdhi alla wuxuu abuurayaa ama oo wahaysiinayaa ama faafinayaa assaxaaba daruurtiibuu faafinayaa daruurtii day athiqaala culayska badnaydee roobka ku culayska badnayd wa yusabixu wuu nasahayaa alracdu onkodka ama gugaca allow nasahayaa bixamdihi multabisan isagoo xaal uu ku dheehan yahay bixamdihi ilaahay ammaantiisa isagoo ku dheehan waalmalaa-ikatu malaa-igtiina allay nasahayaan oo ay ceeb iyo nuqsaan ka hufayaan min khiifatihi sidaana waxay u yeelayaan min ajli khiifatihi cabsidiisa darteed ay ka cabsanayaan wa yursilu waa dirayaa alleh assawaaciqa biriqda ayuu dirayaa ama danabka fa yusiibu wuu ku asiibayaa bihaa biriqdaasi man ayuu ku asiibayaa yashaa-u ou doonayo wal xaal buuna ku asiibayaa hum iyagu yujaadiluuna ay doodayaan fillaahi ilaahay sha'nigiisa ay ku doodayaan wa huwa alla shadiidulmixaali shirqoolkiisu miduu adag yahay waaye ama aargoosigiisu miduu daran yahay waaye alle roobkii iyo marka caalamkii kore yaa marka wax kamida alla subxaanahu watacaala uu ka waramaya alla wuxuu leeyahay huwa isagu alleh alladii allihii weeyaan yuriikum idin tusayay idinka albarqa hilaacu idin tusayaa khawfan wa tamacan marka waxaa fiican in laga dhigo la xaaleeyo oo markaa la yidhaha khaa'ifiina idinkoo cabsanaysaan wa damacan daamiciina xaal aad tihiin kuwa damcayo oo biriq yacnii hillaacaas waa ka cabsanaysaan maxaas yaa ka cabsanaya ninka safarka ku jiro oo alaabtiisu ka dayacan tahay gurigiisii aan joogin hillaaci iyo markuu arko cabsi baa gelayso oo alaabtaadii iyo waxaagii meel cidlay maanta ku dayacmayaan buu is leeyahay midna waa damcayaayo ninka muqiimka ahoo negida ahoo ama beertiisa joogo ama gurigiisa joogo roobka isaga marka aada ugu baahanna hillaaci markuu meel ka arko aad buu u farxayaayo farxad baa u gelayso khawfan wa tamacan sidaas waay in la xaaleeyaana wanaagsanoo waxay ka wanaagsan tahay mafcuulu liajlihi in laga dhigo haddii la xaaleeyo khawfan wa tamacan saaxibulxaalku wuxuu noqonayaa kumta damiirkaas mukhaadabka ah yaa laga xaalaynayaa waxaa cabsanaya marka waa idinka weeyaan baa la leeyahay nacam huwa alle alladii allihii weeyaan yuriikum idin tusayo idinkoo idin tusayaa albarqa hilaaca ayuu idin tusayaa khawfan khaa'ifiina idinkoo cabsanayo ayuu idin tusayaa wa damacan daamiciina idinkoo damcayo oo damac uu idinkaga jiro alle hilaaci idin tusayaa mafcuulu liajlihiga isaga waxaa loo daciifiyey masderkani khawfan iyo wa damacan faacilkiisa iyo ficilka markaa tacliilku uu ku xiran yahay oo mucallalu bihiga faacilkiisaan isku mid ahayn naxwada iyo marka laga hadlayana itixaadulfaacil baa ahayn shuruudda ka mid ahaan jirtay marka mafcuulu liajlihi wax lagu nasbinayo itixaadulfaacili baa shardi ahaan jirtay marka halkan marka yuriikumta faacilkeeda waa allah khawfan wa damacanna faacilkeeda waa dadka ismale marka labadii faacil baa kala duwan mafcuulu liajlihigu daciifa u noqonayaa markaas nacam laakiin iyada lafteeda masale mutafaq lagu yahay maahano bacdi nuxaad ma shardinayaan midaasi binaan calaa dalika marka khawfan wa damacan mafcuulu liajlihi bay ku wadaayaan abulbaqaa ilcukburina sidaasuu u icraabay ibnu kharuufna madhabtiisu sidaasay tahayba nacam ayb laakiin marka waxaa masaa-ishaas marka dooday warka ku jira waxaa ka fiican khawfan wa tamacan kumta in laga laga xaaleeya sideedaba wa yunshiu wuxuu firdhinayaa alle uu faafinayaa oo uu abuurayaa asaxaaba daruurtii daruurtii day-adtii qaala culayska lahaydoo roobkii iyo biyihii roobka daruurtii ku cuslayd ayuu alle jihooyinka dhan ku faafinayaa wa yusabbixu wuu tasbiixsanayaa alracdu alracdu akharu lmufasiriin waxay leeyihiin waa ismu malakin malag magaciibaa alracdu la yihahda malagaa marka oo onkodka iyo gugaca marka codka uu bixinayo waa malag malag baa marka yacni tasbiixdiis waay sidaasay leeyihiin mufasiriinta badanaa sidaasay dhahayaan bacdi mufasiriinna waxay leeyihiin racdigu malag magacii maahane calamna cid uma aha waa un gugacaas iyo onkodkaa unbaa loo jeedaa calam inuunan ahaynna waxaa ku tusaayo suuratu lbaqara waxaan kusoo marnay ow ka sayibin min assamaa'i fiihi dulumaatun wa racdun wa racdun waa la nakireeyey malag marka oo racduntu marka inuunan yacni calam uunan ahayn markaasi dulumaatun iyo wa racdun iyo wa barqun iyo laysku cadfay waxyaabahaasi marka calam uma aha marka malag iyo aayaddaa ka muuqanayo saas darteed marka waxay yidhaahdeen onkodkaa un in la dhahana waa bannaan tahay wa yusabixu waxaa tasbiixsanaya alracdu haddii aada malagii tiraa malagaas baa tasbiixsanaya haddii kalena gugaca iyo onkodka bixamdihi multabisan xaal uu yahay mid ku dheehan bixamdihi ilaahay ammaantiisa isagoo ku dheehan ayuu ilaahay nasahayaayo ceeb ka hufayaa tasbiix iyo taxmiid ayaa meeshan lagu sheegay mar walbana waa laisla xiriiriyaa oo adkaarta waxaa ka mid a subxaana allaahi wa bixamdihi maxaa marka meeshaa ku jira waxaa ku jiro tilmaamaha ilaahay lagu ammaano ama lagu tilmaamo laba nooc waay tilmaamo kamaal keenayo ilaahay lagu ammaano iyo tilmaamo nuqsaani ay ku jirto oo ilaahay laga hufo tasbiixdii marka waxaa soo gelaysa tilmaan kastoo naqsi ku jiro ayaad ilaahay tasbiixda uga hufaysaa xamdigana tilmaan kasta oo kamaal iyo sarreyn tusayso yaad ilaahay ugu sugaysaa marka markaad leedahay subxaana allahi wabixamdihi aa ku wardinaysid sifaadkii dhammaabaadba ku hadlaysaa ood ilaahay kuwii kamaalkana allaad ku ammaanaysaa kuwii nuqsaantana ilaahay baad ka hufaysaa yani walidaalika marka lagu leeyahy subxaana allahi wabixamdihi boqol jeer qofkii subaxdii aqriyo dembigiisa waa la dhaafaa wain kaanat mithla zabadi lbaxri qofku inuu alfaad iska aqriyo macaanideedu ufahamsanayn lama rabo waa inuu sidaan ufahamsan yaha la rabo oo markaad leedahay subxaana allahi wabixamdihi ilaahu sifo kastoo naqsi keenaysa waa kaa hufay mid kastoo ammaan adiga laa-iq kuu ahna waa kuu qiray yay ka dhigan tahay marka ilaahay baad ammaantay waxaa ka horjeedaa marka mushrikiinta iyo gaalada maxaa yeelay iyagu ilaahay bay naqsi ku sheegayaan kamaalkii iyo ammaantii ou lahaana ilaahay waa ka qaadayaan adiga marka dhulka korkiisa marka waxaad ku camiraysaa ammaan alle ayb marka baabka sifaadka ilaahay in wax badan laga ogaado waxay keenaysaa qofka cabsidiisa ilaaha uu ka cabsanaya inuu aada u barto haddii kale qofku kama cabsan karo cid uusan aqoonin dad in badanna waxaa naga keenaya macaasida ama aan wax ugu dhiiranayno waxaa ugu badan macrifada dhabta ah ee alla uu mudan yahay yaa xijaab iyo wax naga saaran oo jahligeenna iyo waxyaabahaas ee haddii qofku uu rabbi yaqaano si dhaba u yaqaano ma ku dhiiranayo walidaalika nabiga wuxuu dhihi jiray sal l slam wallaahi inii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu anigu waxaan ahay kan ilaahay idinkugu aqoon badan idinkuguna cabsi badanaan ahay ayb waalmalaa-ikatu malaa-igtii ayaa tasbiixsanayso iyaguna oo ilaahay subxaanahu watacaala bay u tasbiixsanayaan min khiifatihi cabsidiisa darteed bayna u tasbiixsanayaano oo markaa yacnii tusabixu lmalaa-ikatu min khiifati illaahi cabsi alla dartee darteed iyo khashiyad darteed ayay malaa-igtu ilaahay u nasahayaanoo ceeb ay uga hufayaan wa yursilu ilaahay wuxuu dirayaa assawaaciqa biriqdii buu dirayaa ama danabka ama jacda qof walba siduu u yaqaano waa danabka marka yacni meel markay kusoo dhacdo yacni dhismayaalka waaweyn jajabinayso baabi-inayso ayb biriqdaasi marka ama danabkaasi surcada uu ku socdo deg dega quwada uu wax ku dilaya markaad aragto awood alle waxaad dareemaysaa marka rabbi subxaanahu watacaala awooddiisaad garanaysaa ayb waxbau marka ilaahay nagu tusayaa wa yursilu ilaahay wuxuu dirayaa assawaaciqa danabkiibuu dirayaa fa yusiibu wuu ku asiibayaa bihaa bisawaaciqi danabkaabuu ku asiibayaa man ayuu ku asiibayaa yashaa-u uu doonayo walxaal buuna ku asiibayaa hum iyagu yujaadiluuna ay doodayaan fillaahi fii shani illaahi ilaahay shanigiisa ay ka doodayaan cibaadadii allay ka murmayaan oo sababu nusuulka marka culimada qaar waxay yidhaahdaan nin yahuudi ah yay ku timid oo isagu markaa nebiga kula dooday kulana murmayey cibaadada alla subxaanahu watacaala isaga keliya inuu leeyahay iyo tilmaamaha alla subxaanahu watacaala buu kala murmayey ayb oo waxay kusoo degtay shani fii sha'ni arbad bni rabiica xaysu qaala linabiyi sal ly slam nebigu wuxuu ku yihi mima rabuka rabbigaa muxuu ka samaysan yahay amin durin am min yaaquutin am min dahabin muxuu yahay rabbigaa isagoo sidaa ku jiro oo midii alle ka murmayo ayaa marka fanasalat saaciqatun biriq baa mina samaa ay kasoo degtay fa axraqathu way gubtay isaga dhan ayb ayb wa huwa allana shadiid lmixaali argoodsigi argoosigiisu miduu aada u daran yahay oo adag yahay ama shadiid lmixaali shadiid lmakri ilaahay subxaanahu watacaala shirqoolkiisa addoonka isagoon iska jirin inuu qabto waa miduu aada ugu daran yahay lahu dacwat lxaqi waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay lahu lilaahi allah waxaa u sugnaaday uu leeyahay dacwat lxaqi xaqa dacwadiisa runta dacwadeeda ayaa alla u sugnaatay waana towxiidka waladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa laa yastajiibuuna ma ajiibayaan lahum iyaga ajiibi maayaan bishay-in haba yaraatee waxna ku ajiibi maayaan ilaa ka baasiti kafayhi ilaa kastijaabati baasiti kafayhi labadiisa calaacalood mid fidiyey sida uu u ajiibayo oo kale maahane ilal maa-i biyo intii ka ah ga labadiisii gacmood u fidiyey liyabluqa biyuhu inuu gaaro faahu afkiisa inay soo gaaraan u fidiyey gacmihiisa wamaa huwa biyuhuna ma ahan bibaaliqihi midkii gaaraya isaga wamaa ducaau lkaafiriina gaalada ducadoodu ma ahanin iyo cibaadadooda ilaa fii dalaalin baadi maahae wax kale ma ahanin dhexdeeda mithaalkan marka wuxuu ka mid yahay amhilada qur-aanka ku sugan qur-aanka amhiladiisana waxaa alla uu u keenay in la wax lagu fahmo qofkii aan fahminna waa qof aan cilmi lahayn wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun buu alla yidhi dadka uun waxaa garanaya amhilada dadka cilmiga leh yaa mithaalka qur-aanka iyo mahmaahda qur-aanka fahmaya mahmaahdani marka waxay ku dhacaysaa saddex waxyaaboodba waa lagu fasiray mahmaahdani sida ay u socoto oo qurdubi wuxuu leeyahay wafii macna almathali halaathatu awjuhin tusaalahan macnihiisa saddex wej baa ku jirto wejka koowaadi waxa uu yahay ana aladii yadcuu ilaahan min duuni illaahi midka ilaahay sokadii cid kale u qayshanayo oo caabudayo ka dam-aani qof oomanoo kala waayo alladii yadcu lmaa-a biyo u yeerayo ilaa fiihi afkiisa ugu yeerayo min baciidin meel fogna uga yeerayo yuriidu raba markaa tanaawulahu inuu gaaro biyuhu ay soo gaaraan isaga walaa yaqdiru calayhi bilisaanihina walaa yaqdiru calayhi marka yacni aana walaa yaqdiru calayhi aan awoodeynin ayb oo markaa yacni carabkiisuu ka dhawaaqayaa wayushiiru ilayhi biyadihi gacantana waa ugu ishaarayaayo biyihiibuu ishaaro u bixinayaa falaa ya'tiihi abadan weligeed biyahaas u imaan maayaan ayb lianna almaa-a maxaa yeelay biyaha caadadoodu laa yastajiibu waa jamaadaad waayo waxba ma ajiibaan biyo ayb wama almaa-u bibaaliqin ilayhi marka biyahaasi ninkaa carabkiisa kusoo dhici maayaan marna soo gaari maayaan waa nin ooman meel fog biyo yaallaan u yimid oo halkan oo kale ka fadhiistay oo gacmihii marka biyaha u taagayo biyo kaalay biyo kaalay dhahaya oo rabo marka biyahaasi inay intay meesha ka yimaadaan afka usoo galaan yacni macnuhu waxay tahay biyuhu ma awoodaan inay ninkan afkiisa soo galaan waxaan ilaahay heyrkii ee loo qayshanayana hal xaba ma awoodaan inay siiyaan qofka tusaaluhu sidaas haddii ama sanam qofka uu caabudo ama dad dhintay ama yacnii waxaan markaa adiga ku maqlaynin oon kuuba dhoweyn gargaarkooda asbaabtii ay kugu gargaari lahaayeen meeshii aynan oolin haddaad maanta dhan u qayla dhaamiso lagama yaabo inay intay kuu yimaadaan ku ajiibaan oo inta hee ku dhahaan wixii aad ka rabtay gacanta ay kuu saaraan ayb mithaalku marka wej sidaas waay marka ujeedku marka waxay tahay biyow gacmihiibau hoorsaday biyo ayuu marka u qaylinayaa kaalay kaalay dhahayaa si biyahaasu afkiisa usoo galaan taana ma dhacayso wamaa huwa bibaaliqihi waa ka wejka labaadi waxa uu yahay ka dam-aani qof ooman alladii yaraa arkayo khayaalahu filmaa biyo markaad soo kor istaagtid biyaha maxaa ka dhex arkaysaan hooskaaga adiga khayaalkaagii hooskaagii baad biyaha uga jeedaa markaasaa waqad basada kafahu fiihi gacantiisiibuu marka biyihii u fidiyey liyabluqa faahu si uu markaa biyaha afkiisa usoo gaaro meel biyo ku jiraan buu yimid saabuu ugu foorarsaday suuradiisiibuu biyaha ka dhex arkay sidaasi marka biyihii ma kusoo gaarayaan marka afkiisii miyay kusoo gaarayaan waa maya macnahaana marka yacni iyadana waa lagu tilmaamay liyabluqa faahu wamaa huwa bibaaliqihi sababtuna waa maxay likadibi dannihi wa fasaadi tawahumihi mala-awaalkiisaa qalada oo eber aba siduu wuxuu yacni nin biyo cabaya ma ku noqonayo sidaas nacan nin gacmihiisii intuu biyo kusoo darsaday ku cabayo ku noqon maayo sidaas wej saddexaadna waxa uu yahay kabaasidi kafeehi nin inuu biyo qabta rabo nacan gacantaada adiga hadda biyo ma ku qaban kartaa ma qaban kartid nacan carabtu shayga aan la gaari karin marka ay rabaan inay ka maahmaahaan ayay sidaas oo kale u maahmaahaan ayb oo kabaasidi kafihi ilalmaa-i liyaqbida calayhi si u gacanta ugu dhiga biyahaasi falaa yaxsulu fii kafihi shay-un minhu labadiisa gacmood waxaa marka ma xasilinaya biyo meel ku jira haddaad tiraad saa usoo qabo ma soo qaban kartid gacantaadii waxba ma soo qabanayaan saddexdaas macnaa meesha ku jira marka ya-si waayo marka yaa ka muuqdo sida marka biyahaasi looga quus qabo inay intay soo baxaan afka qofka soo galaan yaa ya-si oo uga jiraa loogana quustay ilaahay qeyrkii qofka u qeyshanaya inuu wax ka helo wax helo leanna nafci iyo dur midna gacan uguma jiro mithaalka marka macnihiisu sidaas lahu lilaahi allow usugnaaday oy usugnaatay dacwat lxaqi runta dacwadeeda alla usugnaatay dacwat lxaqi caliy bnu abi aalib wuxuu yidhi dacwatu tawxiid baa laga wadaa iyadaa gar ah oo run ah waxaa kaloo la yidhi dacwat lxaqi dacwatu laa ilaha ila allah waa isku mid wladiina kuwa yadcuuna waaladiina kuwa yadcuuna min duunihi tuugayaan min duunihi ilaahay sokadii kuwa baryayo laa yastajiibuuna ma ajiibayaan ay laa yujiibuuna ma ajiibayaan weeyaan kuwa la baryaya lahum kuwan baryaya ma ajiibayaan bishay-in waxba ku ajiibi maayaan haba yaraadee haba yaraato ayb lanna nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu shayna uma awoodayaan waa mid yari mid weyn midna ilaa ka baasidi kafayhi labadiisa calaacalood mid fidiyey ajiibitaankiisa oo kale ilalmaa-i biyo intii ka ah u fidiyey liyabluqa biyuhu inuu gaaro faahu afkiisa inuu soo gaaro wamaa huwa biyuhuna ma aha bibaaliqihi mid soo gaaraya kaas yacni waxaa la leeyahay marka waxba ma ajiibayaan ilaa sida ay biyahaasu ninka gacanta u taagtay sida ay u ajiibayaan oo kale un maahane ee kuwaas ma ajiibayo biyo miyaa nin afkii soo gelaya maya sidaas oo kale waaya kana marka wamaa ducaau lkaafiriina gaalada ducadooda ma aha baryahoodu ma ahan ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed un weeyaane wax kale ma aha hadaad marka ilaahay keyrkii u qeyshato ducadaadaas iyo qeyshigaadaas aada qeyshanaysa iyo kulligiis waxaa weeyaan waa fii dalaalin baadi cad waay marka dadka muslimiinta waa inay rabbi keliya ay baryaan waay istiqaaada aayaddu waxay ka waramaysaa waxay tahay alistiqaatha billaah ilaahay keliya in gurmad la warsado markay xaalad adag ay kaa marayso ood rabto in xaaladaa adag lagaa fakiyo isla markaana asbaabihii bani aadam wax ku heli jirayna ay kaa maqnaadaan yaa adiga markaa kuu gargaari kara allah bis mushrikiintu marka mararka qaar waxaa la yaab leh xaaladahaas adag markay gaaraan mushrikiintu wixii ay caabudi jireen waa hilmaami jireen ilaahay unbay u qeysha jireen waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu buu ilaahay faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wjaءhm اlmwju min kuli makani wadanuu anahm uxiiطa bihim dacawu llaha mkhlisiina lah اddiin waإida gashiyahm mawju kaالdulali dacawu llaha mkhlisiina lahu اddiin aayaad fara badan baa waxay tilmaamayaan markay xaaladaa ka marayso laata iyo cuzo iyo waxaa waa hilmaami jireen ayb marka qof muslim ah oo islaamnimadii marka yacnii inuu muslim yahayna yacnii ay isagu markaasaa ka go-an tahay haddana inuu markaa isagu marku abaar joogo dhibaata marku joogo iyo marku aaran joogaba ilaahay keyrkii un hadduu u rarnaado oo cibaadadiisa iyo qasadkiisu ilaahay keyrkii ay noqoto waa dhibaato cibaada markaan leeyahayna ogaada cibaadadu salaad keliya maaha sujuud iyo rukuuc bes maaha haddaad macnaha cibaadada ka fahamsan tahay macnaha cibaadada aada ka fahamsan taha gaaban masaladan haddaan ka hadlayno ducada cibaadaday ka mid tahay leanna ilaahay muxuu leeyahy waladiina yadcuuna min duunihi waladiina yadcuuna min duunihi ducow alla sheegaya wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal taasuu alla subxaanahu watacaala u sheegaya marka duca mar cibaada marka la yidhaahdo acmaal quluubta laga sameeyo kuwa jawaarixda laga sameeyo kuwa afka laga dhaho intaba cibaadaad bay ayay kulminayaan marka qasadkeenna dhibaata markaan ku jirno asbaabihii naga maadiga ahaaye ilaahay wax ku xiray musababaadkii uu ku xiray markaan weyno ilaahay unbaa marka asbaabaha bad haddii la waayo ilaahay unbaa addoonkiisa maqli karo soona gargaari karo oo ajiibi karo haddaad khaasiyadaas la siiso ilaahay heyrkiis haddaad la siisood la sinto ood allana iska ilowdo yaa fulaan iyo yaa kadaa tiraahdid waktigaas cidda aad u dhawaaqdaa waa cidaad caabudaysa saa in la ogaado lianna nidaaga qur-aanku marar badan cibaadou ka cabiraa annidaa waktigaasoo kale dhawaaqa la sameeyo inuu cibaado yahay waxaa ku tusayo alla wuxuu yidhi wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu wa nuuxan id naadaa min qablu waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan oo hadda haddaan dhaho yaa zayd malaa shirki ma miyaa lagu dhacayaa waxaa kala duwan markaad qof u dhawaaqayso hadda joogo yaa zayd kaalay aada leedahay iyo waxaa kala duwan marka dhibaata ay intay kugu dhacdo xagga iyo xagga asbaabihii aada weyso xaaladaas marka qalbigaaga inaad cid kale ka weynayso ood xusuusato oo tiraahdid yaa fulaanow ama awowgay hebelow qofka markaa aad tiraahdid waa qofaad rabbi la sintay lianna ilaahay markaas buu rabaa inaad uqayshatou rabaa isaga aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi ayb intaa marka de qofkii aan amhilada qur-aankana wax ku fahmaynin caqliga alla siiyeyna marka uu waxyaabo fara badan iyo waqaaci kala duwan qur-aanku markuu ka sheekeeyo qofka aan waxba ku garanin waa qof meel kale u socdo marka ayb walilaahi yasjudu man fi samaawaati waalardi طawcan wakarha walilaahi alla oo keliya unbaa walilaahi alla keliya unbaa yasjudu oo u sujuudayaa man duul fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo waalardi dhulka kuwa ku sugan dawcan daa'iciina xaal ay yihiin iyagoo adeecayo alle wakarhan kaarihiina xaal ay yihiin iyagoo markaa nacayo oo markaa yacni qasab un ay ku tahay wadilaaluhum hooskooda ayaa ilaahay u sujuudo bilquduwi aroortii iyo wal aasaali galabyada ayb marka ilaahay subxaanahu watacaala sujuudda aayaddan marka uu ku tilmaamayo laba macnoba waa ixtimaali haddii laga wado sujuudda bimacna alkhuduuc walistislaam walinqiyaad in loo hoggaansamo ilaahay qadarkiisa istislaam iyo khuduuc loo sameeyo ee markaas yacni cid allaale cir iyo dhul waxa joogo gaal iyo muslim waxay ku qasban yihiin una hoggaansan yihiin tan alle un sida ilaahay rabo unbaa ku soconayso nin ka leecleecan kara male nin raba iyo ninaan rabinba macnahaasaa marka sujuudda aayadda haddii sidaa loo jeedo aayadda cumuumkeedaasay ku soconayn marka walilaahi yasjudu man fi samaawaati iyo waalardi kulli waa u sujuudaya ayb haddii marka sujuudda aan ku micnayna macnaheeda khaaska ahee cibaadada alle la caabudayana waxay noqonaysaa marka caamun maksuus dawcan waa mu'miniinta wa karhanna waxay noqonaysaa dadka iyagu seefta ka baqanaya oo sidaa u tukanayo ama yacnii munaafiqiintii iyo wixii zamankii rasuulka kuwii jooga iyagu cabsida ay ka ahayd intaba waa sujuudayaan wadilaaluhum hooskooda ayaa alla u sujuudayo bilquduwi hooskuna marka waa sujuudayaa isagana ama xaqiiqatan buu u sujuudayaa ama yacnii waxaa loo jeedaa macnahaas hore bilquduwi aroortii iyo walaasaali galabkii qul man rabu samaawaati waalardi qul illaah qul waxaa tiraa man waa kuma rabu samaawaati samaawaatkan iskale waa kuma waalardi dhulka rabbigiisa ka dhulka iskalena waa kuma waa ayo qul waxaa tiraahdaa allaahu waa allah dheh adiga sidaa ku dheh qul waxaad tidhaahdaa fatakadtum miyaad ka dhigateen min duunihi alla sukadiisa miyaad samaysateen wliyaa-a miyaad samaysateen kuwa arrimihiina maamulayo kuwaasoo laa yamlikuuna aan hananaynin lianfusihim iyaga nafahooda nafcan nafci aan u hananaynin walaa daran dhibna aan ka celin karin qul waxaad tidhaahdaa hal yastawii ma eg yihiin al acmaa indhoolaha kan indhahala walbasiiru iyo midka araggiisa qaba ma eg yihiin oo ma siman yihiin am bal e ahal tastawii ma eg yihiin adulumaatu mugdiyaalo iyo wanuuru iftiin miyaa isku eg am bal e ajacaluu lilaahi alla miyay u yeeleen shurakaa-a miyay u yeeleen kuwo waxla leh miyay alla u yeeleen oy ka ictiqaadiyeen kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi alla abuurkiisoo kale fatashaabaha markaa uu isu ekaaday alkhalqu abuurkii calayhim iyaga korkooda ou markaa iskaga ekaaday oo kii alla wixii alla uu abuuray iyo wixii asnaamtu abuureen miyaa iskaga kala ekaaday oy kala garan waayeen waa yaabe ayb qul waxaa tidhaahdaa allaahu alle khaaliqu kulli shayin shay walbaa ka abuuray waay wa huwa isagu alwaaxidu waa midka keli keliya keli ah alqahaaru addoommadiisa siduu isagu rabo ka yeelayo aayaddanna marka su-aalo badan baa nebigu kufaartii maka weydii la leeyahay dhammaanna tawxiid wada ah ayb qul waxaa tidhaahdaa man kuma ayaa rabu samaawaati samaawaat rabbigooda waa ayo rabbina saddex macno ayuu leeyahay oo maalik dhul iyo cir yaa iska leh khaaliq waa laga waa la yidhaahdaa dhul iyo cir yaa abuuray macna almaalik waalkhaaliq macnaha kale saddexaad waa mudabbir almudabbir dhulkan iyo cirkan umuurtooda yaa wado oo maamulo qoraxdan iyo dayaxan iyo xidigahan iyo yaa maamulayo dhulkan iyo cirkan yaa maamulo maamulkiisa hayo qul waxaa tidhaahdaa intay iyaguba kuu jawaabin waa ogol yihiin taase allaahu alla weeyaan sidaa ku dheh baa la leeyahay qulillaahu marka macno weyn baa ku jiro macnuhuna waxa uu yahay iyaga dhulka cirka yaa abuuray inuu allah abuuray masalo musallam agtooda ka ahay masale yacnii muran ay ka qabaan ma aha maadaama aynan muran ka qabin baa la leeyahay adigaba dheh allah baa le iskale dheh adigaba ku dheh sidaas naa macnuhu laakiin ma ahan inay iyagu leeyihiin adiga noo sheeg annaga ma naqaano dhuli cir wax abuuray saa inay dhahayaan ma aha tafsiirkaana marka mufasiriintu marka waxay ka dhigaan marka khata ee sidaana inay tahay waxaa ku tusaya walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allahan hayna qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku samca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluna fasayaquuluuna allah waxaan kusoo marnay suuratu yunus meeshaa marka maadaama iyagu ogol yihiin adigaba u jawaabo allah dheh samaawaadka cir iyo dhul rabbigood waa allah sidaa ku dheh qul waxaad tidhaahdaa haddaba marka haddaa marka lays maadaama rubuubiyadu ay ogol yihiin haddaad ilaahay rabbinimo u ogoshihiin maxaa cibaadada ugu diideen baa la leeyahay qur-aanka doodiisa feeri tan iyagu ay ogol yihiin baa daliil looga dhigayaa marka midda ay diidayaan baa la leeyahay maxaad u diideysaan dhul iyo cir allaha maamulkiisa iyo abuurkiisa iska leh yaa cibaadana lehe maxaad u diideysaan marka cibaadada ugu diideen rabbinimadana aada ugu ogoshihiin waa yaabe qul waxaad tidhaahdaa afatakadtum ma samaysateen min duunihi alla sokadiisa miyaad owliyaa-a ka samaysateen kuwa idinka umuurihiina maamulo miyaa ilaahay sokadiisa ka dhigateen ood ka samaysateen kuwaasoo laa yamlikuuna aan hananaynin lianfusihim naftooda aan u haynin nafahooda nafcan wax nafci ah iyo walaa daran wax dhib ah hadday ayagu naftooda nafci iyo dhib u haynin heyrkood mau heli karaan marka maya waa tacbiir marka iyadana cajiib ah haddaysan iyagu dhib iyo dheef isu haynin inay heyrkood dhib iyo dheef uke u hayaan maba dhici kartaba marka ilaahay wuxuu ku sifeynayaa cajzi cajzi iyo cibaado meel islama gelayaan marka axad cajzi ku sifaysan in la caabudo inuu cajzi ku sifaysnaado iyo in la caabudo labadaasi meel islama gelayaan axadka la caabudaayo waa axad aan wax cajzi ah ku tilmaanayn weeyaan qul waxaad tidhaahdaa hal yastawii ma eg yihiin oo ma siman yihiin al acmaa mid indhahala iyo walbasiiru mid araggiisa qabo wax arkayo miyaa is isku mid miya mumin iyo gaal isku mid miya way qof muwaxida oo ilaahay waxidaya mushrig isku mid miya am bal e amtan marka waa munqaica wa am bal e hal tastawii hal tastawii ma ekaanayaan adulumaatu mugdiyaalo iyo wanuuru iftiin ma egyihiin mugdi iyo iftiin isku mid miyaana markana waa shirkigii iyo iimo iyo iyo tawxiidkii tawxiid iyo shirki maa isku mid ah markii horena waxaa weeyaan muwaxid iyo mushrig isku mid miyaa am jacaluu lilaahi shurakaa-a am bale ajacaluu lilaahi alla miyay u yeeleen shurakaa-a kuwo wax la leh miyay alla u sameeyeenoo ay ka ictiqaadiyeen kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi isaga abuurkiisa oo kale isagu kuwaasoo abuuray makhluuqu isagu ou abuuray oo kale abuurtay fatashaabaha markaa uu isku ekaaday alkhalqu wixii la abuuray miya calayhim iyaga korkooda iskaga ekaaday oo intii ay asnaamtu abuureen iyo intii ilaahay abuuray miyay kala garan waayeen yacni arrinkaasi iyaguba waa og yihiin inaynan jirin wey laata iyo cuso wax ay abuureen oo ilaahay wixii uu abuuray lagu dhex qaldaya ma jiraan koonkaan oo dhan wax abuuray waa allah subxaanahu wa tacaala marka macnuhu marka waxay tahay laa yushkilu calaa dii caqlin dabari sidaanuu yidhi qof caqli u saaxiiba ma ka ishkaal gelayo oo ka ishkaal gelin mayso ana cibaadata maa laa yaduru walaa yanfacu min alficli jahlun wax aan anfac lahayn haddii la caabudana aan wax laga filaynin haddii cibaadadooda laga tagana aan wax cabsi laga qabin oo aan yacni dhib iyo dhib iyo dheef midna aan lahayn wax sidaas ah cibaadadoodu inay jahli tahay ishkaal arrin uu ku jira maaha nin caqli leh waa fahmaya wain wa ana alcibaadata cibaadada wax ishkaal ma leh ana alcibaadata cibaadada inamaa tasluxu waxay u habboon tahay liladii yurjaa nafcuhu midka nafcigiisa la rajaynayo wa yukshaa daruhu dhibkiisana laga cabsanayo axadka cibaado iskale waa midka nafcigiisana la rajaynayo dhibkiisana laga cabsanayo waana ayaqo axadkaasi waa allah subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhaahdaa allahu alla khaaliqu kuli shayin shay kasta ka abuuray waaye wa huwa isagu alwaaxidu waa mid keli ah waaye oo wuxuu keli ku yahay rabbinimadiisa ilaahnimadiisuu keli ku yahay oo cibaado keligiibaa leh asmaada iyo tilmaamaha uu leeyahay buu keli ku yahay waa alla marka keli ah alqahaaru weeyaan alla addoommadiisa sida isaga un ou rabo keliya markaa yacni ay ku fulayso weeyaan alle anzala min asamaa'i maa-an fasaalat awdiyatun biqadariha mithaal kale waa kana aayaddan marka laba laba maahmaah baa aayaddanna ku jirta anzala alla wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda wuxuu kasoo dejiyey maa-an biyabuu kasoo dejiyey waa roobkii fasaalad waxaa dureertay awdiyatun togag togag ama dooxooyin ayaa markaa dureeray biqadarihaa ayay ku dureertay hadba inta ay la eg tahay dooxooyinkaa inta ay la eg yihiin ayaa marka biyihii ay ku dureereen faxtamala waxa wuxuu xambaaray assaylu daadkii wuxuu qaaday zabadan daad xor ayuu qaaday xumbo ayuu qaaday qashin kaas oo raabiyan kaas oo raabiyan mid kor maraya ah oo daadkii korkiisa yacni ku sugan wa mimaa waxa yuuqiduuna ay shidayaan calayhi maaga korkiisa ay hurinayaan oy shidayaan fi nnaari dabka dhexdiisana ay ku hurinayaan oy ku shidayaan ibtiqaa'a xilyatin ziine iyo qurux doonideeda darteedna ay u shidayaan ow mataacin ibtiqaa'a mataacin alaab ay ku intifaacaan doonis ay doonayaan darteedna ay ushida ay u shidayaan zabadun ayaa ah qashin ayaa isagana marka ku sugan oo ah kaas oo mithluhu kii hore oo kale ah mithlu zabadi sayli daadka xumbadiisa iyo qashinkiisa oo kale ah kadalika sidaadaasoo kale yadribu llahu ilaahay uu u bayaaninayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baailka fa ama zabadu qashinku fayadhabu waa tegayaa jufaa-an xaal uu yahay mid baaba-ayo ama jufaa-an xaal uu yahay marmiyan mid la tuurayo xaal uu yahay qashin wixii ah marka banaankaa lagu tuurayaa wa amaa maa waxa yanfacu anfacaya annaasa dadkana fayamkuhu waa nagaanayaan fil ardi dhulka korkiisay ku nagaanayaan kadalika sidaadaasoo kale yadribu llaahu alla uu u bayaaninayaa alamthaala mahmaahooyinka meeshaana marka laba maahmaah baa ku jirta mithaalun maa-iyun wa mithaalun naariyun yay kaa hoos bixin marka tusaalaha hore waa tusaale biyo ah mithaalun maa-iyun tusaalaha dambena waa mithaalun naariyun waa dab ayaa wax lagu tusaaleynaa ka hore marka waxa uu alla ku shabahayaa roobkii roob iyo alla wuxuu tilmaamay iyo dooxooyin iyo togog biyuhu ay maraan roobkii marka waxaa lagu mithaalinayaa qur-aanka maxaa ka dhexeeya qur-aanka iyo roobku roobku waxaa ku noolaado jismiga dadka iyo xoolaha jismigooda ku noolaado qur-aankiina waxaa ku noolaado arwaaxdii ruuxdii baa qur-aankiina ku noolaanaysa labaduu qur-aankuna waxbuu nooleeyaa biyaha dhibicda samada ka imaaneysana waxbaa ku noolaanaya ayb qur-aankii marka xago roobkii dhulkuu ku da-ayaa dhulku markuu ku da-o balliyo iyo biyihii waxay gelayaan marka iyo togag iyoy gelayaan balliyadii iyo waxaa laysku shabahayaa qulubta dadka balliyadu waa kale waawen yihiin mid biyo yarow qaadaa mid biyo dhaxa ayuu qaadaa mid biyo badanow qaadaa qur-aankii marka waa roobkaas oo kale qulubtii bani aada dadkii ayaa marka lagu dul akrinayaayu gelayaa nin in yarow ka qaadanayaa nin xoogaa dhexdhexaadow ka qaadanayaa nin wax badan baa ilaahay ka fahamsiinayaa qur-aanka nin iyo ilaahay sida uu ugu soo qaado weeyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala taas baa marka tusaale uu ku keenay qur-aankii roobkiina qur-aankaa lagu shabahayaa awdiyada iyo yacnii balliyaalkuna waxaa lagu shabahayaa quluubta dadka ayb mithaalka labaadna waxa uu yahay dahabka iyo fidada iyo waxyaabaha laysku qurxiyo marka la rabo in la kala saaro qashinkiisa iyo in la kala bixiyo waxa fiican ee la rabo maxaa lagu kala saaraa dab baa lagu dhalaaliyaa dahabkii waa lasoo qabanaya dabaa la dhexgelina wixii qashina waa ka baxayaan inta kalena waa la qaadanayaan ayb isagana marka yacni waxaa weeyaan mithaal oo markaa waxaa weeyaan isagana naari ah ayb labadaa mithaal baa marka uu ilaahay subxaanahu watacaala uu bixinayaa ayb labada mid kastoo ka midana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay inuu wax ku caddaynayo ayuu tilmaamay ayb mithaalka dambe marka xaqi iyo baatilkii waay tusaalahoodii xaqu xaquna waa waxa sugnaanayo harayo tawxiidkii iyo xaqii eewaxaan daad xoorta iska oho daadanayo oo banaanka ku qubanayana waa baatilka iyo shirkiga waayahay marka sidaa markaan ufahamnaa rasuulkuna sal ll ly slam mithaal sidaan oo kale uu bixiyayo xadiid abi muusa alashcari ayaa waxa uu yihi ina mathala maa bacahani allahu bihi min alcilmi walhudaa kamathali gaytin asaaba ardan fakana minha طaa'ifaة طayibaة qabilat اlmaءa faanbatat اlkala'a wاlcushba اlkahiir wa kana minha ajaadibu amsakat اlmaa dhulkiibuu marka intaa saddex qaybood u qeybiyey qeyb kalena wuxuu yihi inamaa hiya qiicaanu qiicaanun waa dhul biyihiina laqaya waxna aan soo bixinaynin biyana ma celinayaan biyana waxna soo saari maayaan marka alla wuxuu yihi anzla min asamaai anzala alla wuxuu dejiyey min asamaai samada xaggeeda uu kasoo dejiyey maa-an biyo fasaalat awdiyatun fasaalad waxaa dureertay markaasi awdiyatun balliyaal togag yaa markaa yacnii dureeray oo biyihii bay markaa ku dureereen biqadarihaa bimiqdaarihaa hadba intay la eg tahay ayay ku dureertay ayb bimiqdaari mil-ihaa kuwa waa yaryar yihiin kuwa waa dhexdhexaad kuwana waa waawen yihiin oo biyo badan bay qaadayaan faxtamala saylu iftacala waayo oo bimacnaa facala a mujarad macnihiisa laga macnayna faxtamala saylu faxamala saylu daadkii wuxuu qaaday zabadan qashin daad xor ayuu qaaday kaas oo raabiyan biyaha korkooda sabaynayo oo biyihii marka ka kor noqdo ayb daadku marka markuu sidaa u socdo qashinkii marka korkiisa waa dul sabeynayaan waxaasi hadhow marka wax geed celiyo iyo wax meel geesa ku dhego iyo waa harayaan waxaas oo dhan iyo wax markaa yacnii intay biyuhu karkaarka intay jabsadaan xumbadii xaggaa u qubato xaggaasay u qubanaysaa wixii uun markaas waxaa soo harayo fiicnaa wa mimaa yuuqiduuna wa mimaa kii yuuqiduuna ay hurinayaan xaggiisa calayhi isaga korkiisa yacnii ay ku hurinayaan fi naari dabka dhexdiisa ay ku hurinayaan ibtiqaa'a xilyatin ziino doonid ay doonayaan darteedna ay ugu hurinayaan aw mataacin ibtiqaa'a mataacin alaab ay ku intifaacsadaan doonis ay doonayaan u dabka ugu hurinayaan zabadun ayaa ah kaasi marka zabadun qashin ayaa isaguna ah kaas oo mithluhu mithlu zabadi sayli daadka qashinkiisa oo kale la mid ah ayb marka laba qashin baa la sheegay dab marka la shido dahab iyo la dhexgeliyo ibtiqaa'a xilyatin waa dahabka ow mataacinna waxay tahay alaabaha birta iyo marka la rabo in la dhalaaliyo ama si looga samaysto baaquli ama saxan ama qaado looga samaysto la rabo dab baa la geliyaa si markaa yacnii tamadud iyo ay u jiidjiidmi karto ow mataacinna waa waxyaabaha marka alaabtaa lagu intifaacsanayo rabitaan la rabo darteed baa loo dabka loogu ridayaa ayb dabkaas marka birta iyo waxyaabahaas laysku qurxiyo lagu ridayo qashin baa kasoo baxayo sida daadkuba qashin uga soo baxayo ayb kadalika sidaadaas oo kalea yadribu llahu ilaahay uu u bayaaninaya alxaqa xaqa iyo walbaaila baailka fa ama zabadu qashinku fayadhabu waa tegayaa jufaa-an xaal uu yahay mid markaasi marmiyan mid la tuuray xaal uu yahay jufaa-an ay marmiyan kula tuuray xaal uu yahay asalka marka ajfa alqidru marka la yidhaha dherigii baa marka yacni ajfaa alqidru marka la yidhaha abuu camr bnu lcalaa wuxuu leeyahy dheriga marka hilib ama wax lagu kariyo oo biyuhu ay taqaan oo ay biyuhu karkaraan ee xumbada biyahaas iyo waxa ay wataan ee waxaad arkaysaa marka waa iska daadinayaan xumbadii waa daadinayaa soomaa waxaas baa marka jufaa la yidhaha waa waxaas la tuurayo oo biyuhu markay karkaraan ama daadkuba ou socdo ama waxaan dabka marka la geliyo waxyaabaha marka qashinka ahee marka meesha ka daadanaya ka tuurmayo weeyaan wa amaa maa waxa yanfacu nnaasa dadka anfacayana fayamkuhu waa nagaanayaa fi lardi dhulka korkiisa ama dhexdiisa ku nagaanayaa kaasi kadalika marka xaqii baailki isku mid maaha kadalika sidaadaas oo kalea yadribu llahu ilaahay oo u caddaynaya alamhaala mahmaahooyinka qur-aanka makiga aad baa mahmaahooyinka ugu badan yihiin waxaana mahmaahda loo keenaa in wax lagu garto wax lagu fahmo alimaam ibnu lqayim amhilada amhaasha qur-aanka ku jirto mahmaahooyinka qur-aanka ku jiro baxibuu ka ururiyey uu ka jamciyey kitaabna waa laga dhigay isaga inta laysu geegeeyey baa kitaab laga sameeyey amhilada qur-aanka ku jirto sharxa marka waxaa kalou jamciyey aqsaamta qur-aanka ku jirto aymaanta dhaaraha atibyaan fii aymaani lqur-aan baa la yidhaha markuu ilaahay dhaaranaya macnou u dhaaranaya aada u weyn markuu mahmaahaya macno weyn buu u mahmaahayaa waxaa hadda mahmaadana marka ay ku dhacaysaa waxay tahay waxyigiina in laga faa-iideysto towxiidkii iyo shirkigii qallooci iyo toosnaantii la kala garto liladiina istajaabuu lirabbihim lxusnaa liladiina kuwii waxaa usugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood kuwii ajiibay waxaa usugnaaday alxusnaa xaalad wanaagsan bay leeyihiin jannaa usugnaatay waladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu isaga aan ajiibayn waladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibaynin lahu lilaahi alla aan ajiibaynin low ana lahum haddii uu usugnaan lahaa iyaga maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal uu yahay dhammaantiis hadduu usugnaan lahaa wa midlahu iyo isagoo kale uu usugnaan lahaa macahu xaal uu yahay la jirkiisa laftadow way isku furan lahaayeen bihi kaas ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin suu-ul xisaabi xisaabta mideeda xun ayaa usugnaatay wa ma-waahum meesha ay u dunmayaan ay u hoyanayaanna jahannamu waaye wabi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol gogol baa baas laho waa jahanamo marka taasi ayb marka qof muwaxida iyo mushrik aakhira maxaa aayatiinkoodu kala noqona aayaddu taasay tilmaamay liladiina kuwii waxay leeyihiin istajaabuu lirabbihim rabbigood ajiibay alxusnaa baa usugnaatay janna waladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu lirabbihim rabbigood aan ajiibin low ana lahum hadday lahaan lahaayeen oo usugnaan lahaa maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis iyo wa midlahu wa midlahuda marka maadaa lagu cadfayaa maadana maxalkeedu waxaa weeyaan fii maxali nasbin ismu inawa ismu anada maadaama yacnii lahum oo jaar majruura ay hormartay khabarkii marka yacnii isimkii gadaal buu dhacay khabarkii oo jaari majruura markau soo hormaray waxa gadaal marka dhacay wuxuu noqonayaa marka ismigii annada marka maadaama maadu ay tahay fii maxali nasbin ismu anna wa midlahu iyadaa lagu cadfay marka low anna lahum hadduu usugnaan lahaa maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican dhammaantiis xaal uu yahay iyo wa midlahu isagoo kale macahu xaal uu layahay la jirkiisa dhulka iyo waxa iyadoo kale oo ay la socoto ay la jirto hadday lahaan lahaayeen laftadow bihi way isku furan lahaayeen suuratu aali cimraan baana kusoo marnay macnaheeda ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin suu-ul xisaabi xisaabta middeeda xun ayaa u sugnaatayoo kuwaasi marka yacni xisaab xun ayaa u sugnaatay ayb suu-ul xisaab marka ibraahimu naqaci wuxuu yidhi an yuxaasaba arajulu bidanbihi kullihi waa qofka in dembigiisa oo dhan lagu lagu xisaabo lagula xisaabtamo laa yugfaru lahu min shayin waxba aan loo dhaafin waa miduu nabiga yidhi man nuuqisha alxisaaba cudib qofkii xisaabta lagu falanqeeyo oo taaka taaka loola xisaabtamo waa adaa waa la cadaabaya marka ulaa-ika lahum suu-ul xisaabi waa qolo aan dembigoodana la dhaafin dembi kasta oo ay galeenna xisaab loo geliyey wama-waahum meeshay u dunmayaanay u hoyanayaanna jahanamu jahanamo waaye wa bi-sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol baa baas lahaatay almaqsuusu bidami hiya weeyaan waa iyada hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed